xildhibaan cabdimaalik oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si cad u sheegay inuu xilka iska wareejiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare isagoona ugu baaqay inuu meesha isaga tago waxa uu sheegay in xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay xamse cabdi bare ay ku fashilintay u adeegista dadka shacabka iyo mideynta bulshada barahi ministarka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakada iyo meyd fakada uu ka sheekeeya iyo dad tartiib tartiib usoo noolaanayo xukuumaddan waa noolaan waysay xukuumaddan waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumaddaanu ha baxsato barahi ministerka iyo xukuumaddiisa waxay ahayd inay ka shaqeeyaan fiskal federaalism oo ah in la mideeyo canshuuraha dalka taasna way ku fashilmeen waxaa sidoo kaleo la soconnaa waxa meeshan fashilka ka taagan yahay waa xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha uu xamsa uu ka yahay prime minister ayadaa fashilantay hadday ahaato midaynta ummadda soomaaliyeed hadday ahaato in loo adeego ummadda soomaaliyeed isagoo sii wata hadilkiisa xildhibaan cabdimaalig waxa uu ka dhawaajiyay canshuuraha baadda ee dowladda federaalka ku soo rogtay dadka kuwaas oo xusay in aysan dhigaynin sharciga ay ku dhaqmaan waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan taabto arrinta canshuuraha lagu soo lagu soo rogay ama la rabo la soo jeediyey ee xukuumaddu soo jeedisay khaasatan wasiirka maaliyadda oo ah e v c da muwaadin saddex doolar maalintii ka qaato xamaali in la dhaho canshuurkeen ma qabato waxaan la soconnaa in dekedda lagu canshuuro shay walbo dalkan soo galo boqolkiiba shan marka mar labaad in la dhaho waa la canshuurayaa sharciga ma dhigaayo hadalkan ka soo baxay cabdimaalig oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa imaanaya iyadoo dhowaan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalkeed ay maclus u soo jeediyeen dowladda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud waxay tilmaameen inay ku fashilantay waxa ay u egmadeen sida ay hadalka u dhigeen xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk oo la hadlayay warbaahinta